soo dhoweynta sharafta badan iyo muxubada ka muuqatay sharafta badan salaadiinta iyo garaadadu hogaaminayaan baashaya iyo khiyaarta kale aad baan ugu faraxsanahay waxaan ugu faraxsannahay waxaanaan uga aragnaa mid qiimo badan iyo sharaf badani ku jirto oo agtay ahaan jirtay dadkan wadaduda dhashay ehel iyo walaalaa wax walba wadaa ah muxubo badan iyo kalgacal badan isu haya markaa tii ay ahaan jirtay baan u arkaa aada iyo aadna waan idinkaga mahad celinaya salaadiinta iyo garaadada iyo waxgaradka iyo cuqaasha halkan nagu soo dhoweeye nagaga hor yimi aad baan maaragtay ugu mahadinayaa waxaa idin mahad ballaarana idinka celinayaa markaa waad iyo aadda u mahadsan tihiin waxa kaloo aan runtii mahadligana u celinayaa dee saraakiisha ciidanka qaranka ee iyaguna halkan maaragtay ka qayb qaatay baan iyagana mahadooda mahadda u celinayaa iyo intiina kale ee halkan lagu qaabishayba kule waftigu waa ballaaran yahay runtii waxay la tahay horta marka hore salaadiintu waftigan iminka hogaaminaysa salaadiin baa hogaaminaysa salaadiinta waftigan hogaaminaysa tiradoodu afar iyo toban suldaan weeye afar iyo toban suldaan baa hogaaminaya waftiga waxaa kaloo nala socdaa markaa waxa weeye waa cuqaashii iyo waxgaradkii beelaha runtii maaragtay maxaahday adigu ilaa marka laga hadlaayo dee muxuu ahay saylac laga hadlayo iyo soba maxaahday awdal ilaa halkaa aynu maanta joogno cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii wey marka waxa weeyaan waxaanu taasina waa wey waxaan u soconnaa waataan u soconno waa waa waa waa waa waa erga dhaqan erga dhaqan wey marka halkaasay ku joogta